walaal allah u naxariisto dhammaantood inta inta lasha dhimatay waxay ahaayeen saddex hal wiil oo iga xigay iyo gabar iyo gabar kaleo kusii xigtay saddex ay ahaayeen oo intadas bas ku caabana marka ma qaraxay ku dhinteen mise rasaas ayay ku dhinteen intuu weerarku u socday horta xogta badan markii aan dhaawacda kan aan xoojiyey wiilka markii meydkiisaan aragnay xabad oo rasaas lagu toogashay ahayd gabdhaha midda weynna qarax iyo rasaas baa iskugu daray gabadha yarna qaraxay ayadoo maskaxda xataa way daadat oo idan jirkeeda aada u baabaasanaa saddexdan kula dhashay maxaa halkaa waynu ognahay in loo tago in lagu soo shaaho in lagu nasto in lagu kulmo meesha maxay ka qabanaya saddexda la dhashay waxaa kaloo la socotay gabadha gabaray dhashay oo nafsi u ahay wiilkana wiil u dhalo nadeero aha la socday oo oo afar jir ah midkiiba afar jir oo yaryarayagana marka guud ahaan shan ay ahaayeen laakiin nasiib wanaag labada oo ilmo midna waa dhaawac yara firaa gaaray wiilka oo adeerkaan u ahayna oo afar sana jir ana waa dhaawac oo mana darno mana mana liifa dhexaad waayo dhaawaciisa inu qalin kalaa la rajeynayaa marka ilmahaas ayay aadeen xeebta gabadha marka jaamacadda hadda sanadka u dhamaanaysay february oo oo narsina dhimeynaysay wiilkana midhigsiin uu dhiganayay gabadha kala dugsiga in ay ka qalin jabinayso mar dhow marka inay meesha iska soo sheekaystaan iyo xeebta iska soo nastaan ay u tageen galkaas oo bixineed waaahayn wakti fiican oo ay kusoo nastaan wiilka wiilka taxaana u dhamaada taxaanka hadda semesterka u xirmay marka wiilkaskina waba meesha kusoo nastaan gabadha taxaanka hadda buuggaanba u furmayay dugsi yarna fasaxa ku jirta marka break
marka goorma idin soo gaartay in ay walaalaha meesha ku dhinteen waxayna soo gaaray qarax markuu dhacay nus saac kadib oo markaa maqlay inuu qarax ka dhacay liido aaba markaas wuxuu yihi aaba wuxuu yihi ilmihii meeshay wada jiraan isla markiiba anigana waxaan ka aaday isbitaal isbitaallada ugu dhow aan ka eegay asxaabaan markii meelo badan kala dhigay jidka lama geli karin markii dambana waxaan go-aansaday inaan goobta qaraxa ka dhacay agteeda aan tago marka saddex la dhashay iyo laba aan waalid shan qofood keliga meel ma joogi karaan dhahay marka go-aan aan qaatay marka tiimkala taxbad aan helay waxaan u dhawaaday meesha marka dagaalku ka socdo meel u jirta adiga shan iyo toban tallaaba aan tegay markii dambe saasa markii aan ku helay marka labadii oo jaryar saasaan kusoo badbaadiyey inta kalena markii ciidanka ay naamreen lama geli kara dhahay meesha way xabaddu way socotaa marka waa saaga waagi aa gu beriyey waagi aa gu beriyey subaxdii markii dadka loo fataxay meydka saaka marka aan ugu tegay xeebta iyo saddex meydka garab jiifana saaka soo qaada marka waa dhacdo xanuun badan marka intaa ilaa iyo xalay ilaa waagi uu ka baryayey wax akhbaara kama idan hayn miya maya kamaan helin xalay wax akhbaar kamaan helin nooma ogol meesha inuu qof galo dadka noolna dee looma tegi karaan la yidhi qofka dhaawacana dee meesha looma gudbi karaan la yidhi annaka meesha ana lagu ana lagu ana lagu xanibo waxaad ma geli kartiin marka hawl ciidana ka socota arrinta marka xalay saas u cakarnayd oo walacaasa waagu nagu beriyey waxaa inagu maqaalaha in mid ka mid a gabdhaha meesha ku dhintay ay uur lahayd arrintaa maxaad inooga sheegi karaysaa ha gabadha weyn oo firdowse maxamed kheyre ah oo kan jaacadda dhameere uur toddoba biloodna way ahayd markii xataa cunuga ay markii xabadda ay kuridan tiri gabadha hayga jirin ay tiri markaas iyada marka ay xabadda ku dhamaystiran iyada cunugii way ku dhinteen oo isku go-een cunugta maysan dilin firdowse waan gartay labada kale magacyadooda ma inoo sheegi kartaa ha firdowse maxamed kheyre cabdiqani maxamed kheyre iyo nicimo maxamed kheyre walaal maantaan aafsanay maanta asnay oo kulan ah fodareeda ah asnay maanta asnay asgar asnay waa waa tahay walaal aad baan uga xumahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo waa dhacdo xanuun badan adiga iyo inta kale weerarkaasi dhibaatada kasoo gaartayba waxaan urajeynayaa inuu ilaahay bedel kheer qabo cabdifitaax waad mahadsantaha walaal